qolada markaa intaaba ka sokaysa waa murji'ada fuqahada qolada la murji'at lfuqahaa oo waa abu xaniife iyo raggaa waxa weeyaan axnaaftae faraha badan oo waxay idhaahdeen imaanku laba cunsur buu ka koobaya ama laba qodob qodobkood waa aliqraaru bilisaan carabka in lagaga dhawaaqo qodobka labaadna waa atasdiiqu biljanaano qalbiga in laga rumeeyo wey oo acmaashii qalbiga iyo ictiqaadaadka iyo qowlqalbigiiba in lala yimaado laakiin camalkan daahirkae xubnaha laga samaynaya iimaanka ka mid maaha bay yidhaahdeen saas ayaa waxa weyaan qoladaasi ay ku tegeen waxaana daliilkooda u weyna ay xujaysteen uu yahay luqada iyo adilo sharciga kusoo arortay luqada waxay yidhahdeen iimaanku waxa weeyaan luq ahaan dee waa tasdiiq qowlu lisaanna waxaan ugu darro anu iimaanka inuu ka mid yahay aan u sheegnay adiladaa isagana waxa weeyaan tilmaantay oo uu ku cadyahay inaan dhawaaq la-aan iimaan qalbiga iskaga jira aanu qofkii waxba u tarayno inta aanu muumin ku noqon ahayn taana culimadu waa ka jawaabeen waxa dhaha mar haddii iimaanka sharcigu uu fasiray dee luqo loomaba baahnaba siduu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah uu ku leeyahay kitaabkiisa waxa weeyaan aliimaan alkabiir tan kalena waxa yidhaha ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu isku cadfaa o iska daba keenaa iimaanka iyo camalka saalixa ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat cadfiguna dee taqaayir buu faa'iidiya labadaasha inay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya haddii markaa camalka saalixi iimaanka uu ka mid yahay dee layskuma cadfeen bay yidhaahdeen oo uu ku dhex jiray iimaanka mar labaad dee camal saalixa lama sheegeen taana culimadu waa ka hadleen waxay dhaha cadfiga waa idinku waafaqsanay taqaayur iyo kala duwanaansho labada shee laysku cadfee layska daba keena ay kala duwanyin inuu faa'iideeyo laakiin taqaayurku iyo kala duwanaanshu waa noocyo baday taqaayurku taqaayuru dawaat buu noqdaa labada shay laba shay oo kala duwan daatooda ay kala duwan tahay inay noqdaan sida haddana jaa xasan waa cabdiraxiim oo kale waan isku cadfo waa inay kala duwan yihin buu cadfigaa isfaa'ideynaya daatadooda kala duwan oo ninkaasna waa ninkaa mustaqilka kana waa ninkaa mustaqilka kala duwan waxaa kaloo kala duwanaanshaha labada shay ka dhexeeya oo noqon karaa taqaayur alawsaaf inay sifaadkoodu kala duwanta oo tusaale ahaan seef baan sifeynaya so waxaan leeyahay sayfun wa muhanadun wa saarimun waa magacyadeedii dee iyadu ay lahayd oo seef iyo muhanad iyo saarim wuxuuba waa magacyo seeftu ay leedahay weyaan laakiin waxaa magacyada la ysugu cadfaa laysaga daba keenaa leannahu sifaadka seefta saarimka ay leedahay iyo ta muhanadka ay leedahay iyo ta kaleta ay leedahay baa kala duwan oo taqaayuru sifaat baa keensaday in waxa weeyaan la kala duwo waana ta asmaa ullahi tabaaraka wa tacaala taasi ay ku sifaysantao ilaahay magacyadiisa in isku cadfo miyaanad arag miyay ku tusinaysaa in magacyadaasi dad cid kala duwan ay leedahay tusaala allah alraxmaan asamiic alcaliim haddii la isku cadfo miyaa laga qaadanaya inuu jiro ilaah alraxmaan la yidhaha gooni iyo mid allah la yidhaha mid raxiim la yidhaha laga qaadan maayo ee kala duwanaanshaha ayna tusinaysa waa taqaayiru sifaado sifada uu ina tusinayo magaca allah iyo sifada magaca araxmaan ina tusinayo iyo sifada magaca samiici uu ina tusinayo ayuunbaa kala duwan waxaa kaloo kala duwanaanshaha labada shee la ysku cadfay uu noqon karaa taqaayur waxa weeyaan min baabi alcaam walkhaas oo labada shay waxaa laga yaabaa inuu mid macno ballaadhan yahay oo ka dambe uu soo gudagelayo deeta kii macnaha ballaadhnaa inta la sheegay kii gudagelayana haddana laga dabageeyey iyadoo kaa gudagelaya gooni loo soocay sharaf iyo wanaag uu leeyahay awgeed taasina qur-aanka waa ka buuxdaa o ilaahi subxaana wa tacaala waa kale tanazalu lmalaa'ikatu fii waruux malaa'igtii baa soo degaysa laylatulqadriga iyo alruuxo malaku jibriila dee bal hadduu qof idhaahdo ka waran aayadda waxaan u daliishanaya malaku jibriil inaanu malaa'igta ka mid ahayn miyaa laga asmacaya dee taasi waxay la mid tahay in la yidhaahdo ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati camalka saalix iimaanka inaanu ka mid ahayn baan u daliishanaya waxaanu leenahay malaku jibriil isagoo malaa'igta ka mid oo malaa'igtaa la sheegay ku jira ayaa haddana mar labaad gooni loo xusay sharaf uu leeyahay awgeed saasoo kale qur-aanka kariimka aayaad badan oo macnaha noocaasi inaynu tusinaynu ka helina marka iimaankii camalka saalixa marka la ysku cadfo ee la yska daba keeno tusin maysa camalka saalix inaanu iimaanka ka mid ahayn ee waa laba arrimood midkooduun in la yidhaahdo haddii iimaankii iyo camalkii la kala qaado iimaanka in looga jeedo wixii camalka ka soo hadho qowlulisaan iyo ictiqaadkii ah ayaa lagu xambaaraya waa markay dee kulmaan laakiin marka iimaankii gooni loo sheegay kelidii la sheego dee camalkii saalixa wuu ku guda jiraa oo kama maqna ama waxaaba la odhan karaa cadafka la ysku cadfee la yska daba keenay iimaankii camalka saalixa waa min baabi cadfi alkhaas cala alcaam oo iimaanku waa caam waa shay guudo qowlkii hadalkii lagu dhawaaqayay iimaanka iyo ictiqaadkii qalbiga iyo camalkii saalixa way soo gudagelayaan camalkii saalixa isagoo iimaanka ku jira ayaa haddana gooni loo sheegay wanaag uu leeyahay iyo sharaf iyo karaamo uu leeyahay awgeed oo min baabi cadfi lkhaas cala alcaam waanuu iminka yidhaahdo tusaalehaan acطi talaamiida haadihi اlkutub wa acطi cabdiraxmaan ardayda waxaad siisaa kutubtan cabdiraxmaanna sii miyaa laga qaadanaya cabdiraxmaan inaan ardayda ka mid ahay laga qaadan maayo ee macnaheedu waxa weeye arday si guud ahaana baa loo xusay iyadoo la kala qaad qaadin cabdiraxmaanna laba jeer baa la sheegay marka hore ardaydu ku jiraa marna si gooniyaa loo sheegayo isagu waxa weeyaan inuu darajo dheeraada ardayda kale ka leeyahay ayuunbaa dee laga qaadanaya ka waa baatil waxa weyaan qawlkaa yidhaahdeen iimaanka iyo camalka saalixi waa kala duwan yihi isku soo ururi ahlu sunna waljamaca waxay idhahen iimaanku saddex qodob buu ka kooban yihi qawl lisaan annutq dhawaaq iyo waxaa la idhaahdo ictiqaad bilqalb ictiqaadka waxaa soo gudagelaya acmaashi qalbiga laga qabanayay xishoodku waa camal qalbiga laga qabto niyadu waa camal qalbiga laga qabto khawfku waa camal qalbiga laga qabto raadkiisana laga arko xubnaha maxabadu saas oo kale tacdiimkii tawakulkii ikhlaas adi kullaa waa acmaalquluub wey yaqiintii marka ictiqaadka camalu qalbiguna waa soo gudagelaya qawlu qalbiga oo tasdiiqiina waa soo gudagelaya waxa kaloo waxa weeyaan iimaanku soo raacaya waxaa la idhaha nudqu bilisaanka camalkii oo waxaan ujeedaa ictiqaadkii waxaa ka saddexaadna uu noqonaya camalkii oo looga jeeda camal ljawaarix marka waa saddexdaa qodob iimaanku waa mid lagu dhawaaqo qalbigana laga ictiqaado jawaarixda iyo xubnahana laga sameeyo saddexdaa arrimood iimaanku waa murakab cinda ahli sunna waljamaca maaha basiid ashyaabuu ka koobaya waxaana iimaanka ahlu sunna waljamaaca ay ku tusaaleeyaan sida shajaradoo kale geedku dee wuxuu ka kooban yahay jirid qura ha lahaado oo asal qura buu leeyahy iimaanku asal qura buu leeyahy oo asalkiisu maa fi lqalbi wey laakiin oo sida geedkuba jirid qura u leeyahy oo asalkaa u leeyahy laakiin waxa weeyaan dee geedka sidaa aragtay laamo badan oo kala duwan buu leeyahy laamahaasi geedka ku yaalla waxaa ka mida laamo haddii geedka laga jaro geedkii de uu kala dhantaalmaya un laakiin geedka aanu dhimanahayn sidaasoo kale dee acmaashi waxaa ka mid a kuwa haddii qofku uu ka tagayo iimaankiisa uu nuqsaamayo laakiin aanu kufri ahayn waxaa ka mid a laamaha geedka ku yaalla kuwa haddii laga jaro geedka uu dhimanayo u ingegayaba acmaashiina waxaa ka mid a waxa weeyaan kuwa haddii laga tago iimaankii meesha uu ka baxayo de qofku uu gaaloobi iimaanku qofkaa socduu ka dhigaya bal qofkaa ibni aadamka u fiirso qofka ibni aadamki muxuu ka koobay xubno badan buu ka kooban yahay xubnihiisaa kuwo ka mid a haddii uu waayo quruxdiisa ayuunbaa kala dhinmaysa taas maxay ka dhigantay iimaanka maxay uga dhigantay mustaxabaadkii oo mustaxabaadkii qofka haddii uu ka tago ashyaadii sunanka ah makruhaadkiina uu sameeyo quruxdii iimaankiisa ayuunbaa kala dhinmaysa waxaa ka mid a qofka ibni aadamkaa xubnihiisa kuwa haddii waxa weeyaan laga jaro aanu dhimanayno nafti aanay ka baxahayn laakiin uu noqonayo qof dee nuqsaani ay ku jirto oo iin leh masalan haddii qofka in laga rido ama labadan gacmood mid laga jaro ama labadan lugood mid laga jaro iyo haddii qofka tusaale ahaan dhegta intaa yar fur yar loo sameeyo ma isku mid ba haddii dhegtaa fur yar loo sameeyo quruxdiisumaa kala yaro dhirmaysa laakiin xooggiisa iyo awooddiisa waxba u noqon mayso kii mustaxabaada ka tegay kaa furta yar loo kale ayuu ka dhigay iimaankiisii waxa weeyaan furtaa yari dee waxa weeyaan ma dhaawacayso ee quruxdii ayuunbay dhimaysaa sidaasoo kale haddii qofka gacan laga jaro ama lug ama xubnaha de ama in laga rido qof kala dhantaalanoo iin leh ayuu noqonaya iimaankii saasoo kale haddii waajibaadkii laga tago muxaramaadkiina lala yimaado aan sidooda kufriya gaalimo aanu ahayn wuxuu ka dhigan yahay qofkaa waxa weeyaan daciifay awooddiisa ay kala dhantaalatay oo qofka iimaankiisu waa daciif wey haddii qofka ka waran haamada lagu dhufto oo naftaba laga jaro halkaa midi laga taago soo nafta ka bixi mayso haddii wadnaha qofka ay wax kaga dhacaan ama madaxiisuba gebigiisa uu burburo soo qofkii dhiman maayo dee iimaankiina saasoo kale waxaa ka mid a waxyaaba haddii lala yimaado ama laga tago dee iimaanku uu dhimanayo sa tusaale ahaan haddii wax kufrioo gaalnimaa qofka uu la yimaado iimaanka marka hore ku sifaysnaa dee iimaankiisa qofkaasi u dhintay markii meel halisa lagu dhuftay ayuu u dhimanayaa iimaankiisa waxaa ka mid a tusaale hadduu salaadii ka tago waxa weeyaan taasi waxay keensanaysaa qofkii iimaankiisii inuu dhinto sida ahlulxadiidkii ahlu sunnuhu ay u badan yihiin weeyi masale la isku waafaqsayaysa maaha haddii waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala uu caayo waa nin dee madaxii laga bashaaqiyey buu ka dhigay oo la ridqay madaxiisii iimaankiisi baa saas oo kale waxa weeyaan noqonayo baaba'aya marka iimaanku inuu nudqiga iyo dhawaaqan shahaateenka lagu dhawaaqaya iimaanka uu ka mid yahay adiladayna tusinaysaa qur'aanka iyo sunadaba waa ku jirta qur'aanka ilahay wuxuu yihi quluu aamanaa biاllahi waxaad tidhaahdaan ilaahay baan rumaynay qowl ahaan u dhaha markaa qowlkaas inuu iimaan ka mid yahay bayna tusin sidaasoo kale rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi aliimaanu bidcun وasabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha ila اllah waadnaaha imaaطaة اlأdaa can الطariiq iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laagood ta u sarraysaa waa qowlka qofku uu yidhaahdo laa ilaha ila اllah waxaana u hoosaysa wadadoo waxa yaro dadka dhibaya aad ka leexiso walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb ka mida waxa weyaan iimaanka ka laa ilaha illa allah oo lagu dhawaaqa iimaanka inay kamid taho xadiidku inoo tilmaamo inuu iimaanku waxa weeyaan qalbiga qeyb kamida ay degantaho ictiqaadulqalbi iimaanka uu kamid yahayna adiladayna tusinaysa waa fara badan tahay ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan buu ilahay oo qofka qalbigiisu inuu noqon karo mid iimaankii ku xasiloona iimaankii uu ku jiro uu noqon karona mid iimaankii qalbigiisa ka baxay buu rabbi inoo tilmaamay tabaaraka wa tacaala saasoo kale ila laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr ilaahay tabaaraka wa tacala wuxu uhi yaanay ku murugo gelin kuwa kufriga iyo gaalnimada u ordaya odhanaya carabkooda ka odhanaya waxaanay qalbiga ka aaminsanayn yaquuluuna biafwaahi maa laysa fii quluubihim waa munaafiqiinti iimaan qalbiga aan kaga jirin bay caraba ka sheeganayn iimaan ma hadde markaa ictiqaadulqalbi waa qeyb rukun asaasi oo iimaanka ka mida wey acmaasha jawaarixdu inay iimaanka ka mid tahayna qur-aanka iyo sunnaduba wayna tusisay qur-aanka ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay muu ahaanin mid iimaankiina dayacaya iimaanka aayadda lagu sheegaya waa salaada siduu ina tusinayo xadiidka bukhaari uu wariyey saxaabiga albara ibnu caazib la dhahdaa wuxuu yidhi markii qibladii la bedelay markii hore le baytulmaqdis baa loo tukan jiray ayaa saxaabadii kuwa ka mid ah waxay yidhaahdeen walaalaha iyagii iyagoo xaggaa u tukada dhintay oo qibladan bedelitaankeeda aan soo gaadhin alla salaadoodii kuwa way burtay deetana ilaahay baa aayaddan soo dejiyey wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaahay salaadiinii aad qibladaa hore dee marka hore sharciga aad u tukan jirteen idinka dayici maayo salaadana waynu garanaa salaadu ictiqaad bay koobsanaysaa iyo qowl iyo camal intaba acmaashii markaa salaada ku jirta inay iimaanka ka mid tahay oo rukuucdaadan iyo sujuuddaadana waa min aliimaan saas aayaddu ina tusisa inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana waxaa rabbi tabaaraka wa tacaala aayaddan uu ku tilmaamayaa muuminiinta iimaanka iimaankii waajibka ahaa la yimi inay yihiin iimaankii dhamayska tirna kuwa aayaadka rabbi marka lagu dul akhriyo iimaan ay u ziyaadiyaan waxa ilaahay uu sii wado u yihi aladiina yuqiimuuna asalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun muuminiintu waa kuwa salaadooga sadaqana la baxa salaaduna waa camal sadaqaduna waa maxay waa camal marka camalkaasi inuu iimaanka ay ku sifoobeen uu ka mid yahay ayuu rabbi inoo sheegay xadiidkaynu akrinayna waxaa lagu tilmaamay imaatatulada inay iimaanka ka mid tahay qodaxda yaro wadada ka qaada iyo musbaarka iyo quraarada lagu jejebiyey waa camal de aad qabata haddana iimaankiibuu ka mid yahay marka ahlusunna waljamaca qowlkoodu waa sida waxay ahlusunna waljamaca aaminsan yihin ana aliimaana yaziidu wayanqus iimaanku waana kordhaa hoosna waa u dhacaa waa nuqsaamaa iimaanku marka waxa weeyaan wuxuu ku ziyaadaa yaziidu biاطaacati wاlcilm cilmiga iyo daacadu ku ziyaada cilmiga iyo daacada oo ninka ilaah yaqaana asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo waajibaadkiisa iyo muxaramaadkiisa dee kaalintaa midna aqoon la mid maaha cilmigii iimaanku waa ku ziyaadaya marka daacadiina iimaanku waa ku ziyaada saas oo kale iimaanku wuxuu ku nuqsaamaa jahliga jahligu iimaanka waa nuqsaamiya oo qeybta diinta ka mid ah aanad aqoon dee waa iimaankaa maqan wey oo qofkii yaqaanay uu ku dheer yahay daacadana waa ku ziyaadaa iimaanku ilaahay tabaaraka wa tacala in laga amar qaato loo hoggaansamo iimaanku inuu ziyaado o nuqsaamana waa qadiyad waadixoo qur'aanka in badan kusoo aroortay iyo sunnada rasuulkaba caleyhi salaatu wasalaam oan u baahnayn iminka inaynu adilo fara badan aynu usoo aroorino laba qolaba waa diideen ziyaadatu liimaan wa nuqsaanuhu alkhawaarij walmuctazila waxay idha iimaanku hadduu nuqsaamo waaba la gaaloobayaaba qofkii waajib ka taga hadday inuu kufriya aaminsan yihin wax xaaraana kii la yimaadaan inuu kufriya waa baatil qowlkooda murjiahana saasoo kale waxay iimaanku waa shay qurho dee shay quri inuu meesha ka wada maqnaado iyo in wada joogo kama dhaxayso ima an yakuna kaamila wa ima an yakuna macduuman mafquuda ahlu sunana waxa idhahen imaanku shay qura maaha waa inay geedka ku tusaalinaya qofka ibni aadamka oo waxaan laga tegay un baa la eegaya ma wax quruxdii iimaanka la dhantaalaya mise wax awoodiisa wax u dhimaya mise wax iimaankiiba dilayaba saddexaasi ayay noqonaysa iimaanka istinaa in la geliyaa waa banaanta in laga tagaana waa banaanta oo qofka haddii la idhahdo muumin miyaa tahay waa banaanta inuu idhaahdo ha muumin baanahay isagoo iimaankaasi uu sheeganayo uga jeeda waxaa qalbigiisa ku jira dee uu hubo oo tasdiiqa qalbigaaga ku jira dee waad og tahay waad ka waraysa insaan alinsaan calaa nafsi basiir wey iyo qawlkii dee uu ku dhawaaqay waa odhan karaa waxa weeyaan insha allah oo waxaa dhici karta inuu iska daayo goyntii iimaanka noocaasa isugoyn isu goynayo odhan karo anaa mu'min insha allah iyadoo ujeeddadiisu ay tahay istinaaga gelin maayo kama shakisana iimaankii qalbigiisa ku jira iyo qowlulisaankii kama shakisana ee qofku ilaa camalkiibaa iimaanka ka mid ee maadaama camalkii qofku aanu dhamaystir ahayn o nuqsaani ay ka gelayso taasi ayaa istinaaga keensanaysa oo hadduu idhahdo muumin baana isagoo ujeeda camalkii o dhan baan la imi taasi khalad bay noqonaysaa oo qof odhan kara anuu camalkii layga baahna o dhan waan la imi wixii laydid o dhanna waan ka tegey oo iimaankaygu uu dhamaystiray ma jirto kaasi wuxuu ka dhigaysaa saxaabadu ay ka cabireen nin yidhi jannadaan gelay sia ibnu mascuud uu ku lahaa kuwiisa yidhi de waxaad tidhahdaan jannadaanu gelina mar ku dara ila waxba idinmay hadhin marka yajuusu alistitnaa fi liimaan biictibaar wayajuusu tarku labaduba waa banaayin in lala yimaado in laga tago laakiin marba dhinac bay ku tacalluqdaa oo haddii la yidhaahdo muumin baana waxaa loo jeedaa wixii qalbigiisa qofku uu ku hubiye qowlkii u ka dhawaaqo haddii istinaa la gelo anaa muumin insha allahna istinaaga waxa la geliyey ma aha qalbigiisa wuxuu ku hubay iyo carabkiisa wuxuu kaga dhawaaqay ee tasdiiq iyo qowl ah ee waxaa istinaaga la geliyey waa camalka siduu leeyahy imaamu axmed raximahullah wuxuu yihi sheikhu wajamiicu maa shay dhammaantood saxa ka sugnaaday can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam oo min asharci asharci iyo walbayaani caddayn kulluhu dhammaantii xaqun wey saasay ahlu sunna waljamaaca ay rumaysan yihin sharci iyo bayaan buu sheekhu kala qaaday sharciga wuxuu uga jeedaa wixii ibtidaa'an uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ula yimi ee sharci ah sida qur'aanka oo kale da alqur'aan waa aayaadkaa xagga ilaahay ka yimi rasuulka lagu soo dejiyey shuruuc cusuboo hore aan u jirin bay sharciyeynayaan axaadiida rasuulka qayb noocaasiya baa jirta oo axkaamaan qur-aanka ku oolin tilmaamaysa waa sharci iyaduna bayaankuna wuxuu noqonayaa ma aha sharci ibtidaane sharci marka hore lasoo dejiyey buu caddaynaya saa tusaale ahaan iminka ilaahay wa aqiimu salaata wa aatu zakaata buu uhi waa sharci kaas laakiin rasuulkaa caddeeyey sidii loo tukan lahayo sidii saka loo bixin laha goortii la tukan laha intii la tukan laha goortii saka la bixin laha intii la bixin laha wixii laga bixin laha bayaan iyo caddayn buu markaa noqonayaa aqwaasha iyo afcaasha rasuulku salaada iyo sakada iyo arrimaha qur-aanka lagu sheegay uu ku caddeeyey ujeeddada labada sheekhu uu ka leeyahay jumladanna waxay tahay inaan la kala qaadahayn wixii rasuulka ka sugnaaday oo waxaa lagu yaqaanaa ahlulbidac inay u kala qaybiyeen sunnadii rasuulka mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirka waa ka dad fara badani oo caadadu mustaxiil ay ka dhigaysa inay been isku waafaqaan ay soo wariyeen mutawaatirkii waxay idhaha xagga sugnaanshaha waa suganye mar hadday dad badani soo wariyeen laakiin xagga dilaalada iyo tusinta waa danni bay yidhaahdeen oo dhawaahiru lalfaad waa danniya laa yaqiiniya mutawaatirkii markaa sifaadka ilaahay ka hadlayay caqaa'idka saxiixa ay khilaafsan yihiin oo dhan marka loo daliishado adeer waxay iska odhanayaan inuu sugan yahay daliilku waa kugu waafaqsanay laakiin dilaalada oo arrinta aad u daliishanayo aad u daliishanaysa uu tusinaya waa mid danni oo dee la malaynaya mid la huba maaha halkaasi kaga bax aayad kastoo qur-aan iyo xadiid kastoo mutawaatira oo caqiidadooda xun ay aaminsan yihin ka hor yimaada sidaasay iska yidhaahdeen qunyar ay kaga takhalluseen qaybta kale waxa dha waa aaxaad oo aaxaadku waa ka dad aan xaddu tawaatur gaadhin ay soo wariyaan isagana waxay yidhaahdeen ma aha qaci min xaysu thubuut walaa min xaysu dilaala xagga sugnaanshaha qaci maaho khabarkan qof quri uu soo wariyey dee inuu been yahay waaba iska dhici kartaba haddii xataa laga soo qaado inuu sugan yahayna dilaaladiis iyo tusintiisu mid qaciya maaha ahlusunna waljamaca iyagu taa waa khilaafsan yihin saa sheekhuu sheegaya weeye xadiidku mar hadduu rasuula ka sugnaado ama qof quri ha soo wariyo ama dad badani ha soo wariyaane oo uu ansaxo uu sugnaado ahlusunna waljamaaca waa aqbalayaan waana deliishanayaan caqiido waa u deliishanayaan camal iyo cibaadana waa u deliishanayaan oo rasuulka dhan ee lasoo diray oo dee qof qura ah oo khabarul waaxid haddaan la aqbalaayn maxaynu rasuulka warkiisa u aqbal ile toban rasuul laynooma soo dirin iyo shan rasuul qura laynoo soo diray oo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam soo kii dad aaxaada diri jiray ummadaha u diri jiray oo diinta nooc waloo ka mida caqiide iyo camalba ay gaadhsiin jireen miyaanu abu muusa alashcari iyo mucaadi ibnu jabal aanu u dirin yaman dadka waxay ugu baaqayeen ma waxay ahaann cibaadaad iyo camal caqiida miyaanay ku jirin waxay dadka ugu baaqayeen weliba ismay raacin labada saxaabi waxaa loo diray abu muusa alashcari alyaman aljunuubi ko yaman koonfurteeda loo diray waxaa loo diray mucaadi ibnu jaballa yamanta shimaalka waqooyiga ayaa loo diray wax walbana dadka way u sheegayeen inay tawxiid mucaad dadka uu sheegayey oo tawxiidku khabarulwaaxidka uu ku sugnaanayo mar hadduu hiqo yahay oo lagu kalsoon yahay ayaa arrintaasi ina tusinaysa inaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilay shahadata an laa ilaha illa allah tawxiidka iyo shahadatu an laa ilaha illa allah ayuu kelidii qaaday oo dadkii ay rumeeyeenoo taas ay kaay ku raaceen haddii khabarulwaaxid caqiida aanay ku sugnaanahayn dee mucaad oo qura reer yamaneed looma direen ee dad xaddu tawaatur gaadhaya loo diri lahaa waxaa masalada hadalkeeda si fiican u dhargiyey oo xaqeeda ka soo baxay imaamu shaafici raximahullah kitaabkiisa la idhaahdo alrisaala wuxuu yihi sheekhu waliimaanu iimaankii waaxidun mid qura weeye taasi waa baadiloo iimaanku mid qura maaha waxaynu tilmaanay iimaanku inuu yahay murakab oo qowl iyo camal iyo ictiqaad buu ka kooban yahay laysa basiitan wainamaa huwa murakabun wa ahluhu dadkiisuna fii aslihi iimaanka asalkiisa marka laga sawaa way ka siman yihiin waa qowlkii waxa weyaan murji'at lfuqahaa ee odhanayay iimaankii abubakar iyo iimaanka afjaru almu'miniin waa isku mid abubakar iimaankiisii iyo iyo mu'miniinta ka ugu faasiqsan iimaankoodu waa isku mid oo dee iimaanku mar hadduu qowl lagu dhawaaqo yahay iyo wax qalbiga laga aamino dee abubakarna ku dhawaa qalbigana ka aamin kan faasiqee muqanigaa inantan haystee hobolada iyaduna iimaankii ku dhawaaqday qalbigana ka aaminta iimaankeeda iimaanka abubakar waa isku mid be laa xawla walaa kayf yastawi iimaan abubakar wa iimaan lfusaaq taa waxaa keentay oo ku kaliftay markay camalkii iimaanka ka saareen ayaa heerkaa gaadhsiisay idhahaan dadkii iimaanka asalkiisa waa isku mid isku mid maaha waa baail abu bakr radia allahu canhu iimaankiisa hadday noqoto waxa qalbigiisa degay iyo hadday acmaashiisa noqotoba iimaankiisu waa ka duwan yahay iimaanka waxa weyaan kuwa fusaaqda watafaadulu baynahum waxay ku kala sarreeyaana bilkhashyati watuqa wey khashyada iyo taqwaday ku kala sarreeyaan buu yihi dadku iyo mukhaalafati lhawa hawadooda inay khilaafaan amarka ilaahay raacaan iyo wamulaasamati alawla sida saxdaa ee toosan inay laazimaan wuxuu yihi sheekhu raximahullah waalmu'minuuna mu'miniintii kulluhum dhammaantood awliyaau raxmaan allaha raxmaanka awliyadiisa ayay ka mid yihiin sida ilaahay tabaaraka wa tacala yuhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaa la idhahda alwilaaya macnaheedu waa annusratu walmaxaba oo marka la leeyahay qofkan ilaahay buu weli u yahay macnaheedu waxa weya ilaahay baa jecel oo u gargaaraya oo wilaayadu labada jaanibba waa ka timaadaayo mu'miniintu ilaahay bay awliye u yihiin ilaahayna mu'miniintu weli u yahay allahu waliyu aladiina aamanuu rabbi baa yihi tabaaraka wa tacala waliyu aladiina aamanuu ee aladii yuxibuhum wayansuruh waa ka jecel oo u gargaaraya ilaahay mu'miniintana marka la leeyahay alaa ina awliyaa allah ee aladiina yuxibuuna allaha wayansuruuna diinah wayuxibuhum allah wayansuruhum waxaa la idhaha markaa wilaayadu iimaanka ayuunbay la mid tahay waa nadiiru liimaan alwilaayatu waliimaanu waa isku mid sida dadkan mu'miniinta iyagoo iimaankoodu kale xoog badan yahay oo qaar ay toosan yihiin qaar ay khaldan yihiin dhammaantood guud ahaan mu'miniin ay u yihiin iimaankoodii ha kale xoog badnaadeen ayaa muuminiin oo dhanna awliye ilaahay ay yihiin laakiin wilaayadoodu dee ma sinna oo qaarkood welinimadoodu waa kaamil oo waa kuwa laga helay iimaan dhammaystiran iyo taqwo aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun haadii waa alwilaayatu alkaamila qofka la imanaya waajibaadkii ee ka tegaya muxaramaadkii ku daraya mustaxabaadkii makruuhaadki kadha ka dheeraanaya hadihi wilaayatu wilaaya taama wey waata aayaddu ay sheegayso qofka waajibaadkii wax ka mida dayacaya muxaramaadkii ku dhacaya mararka qaarkood sunanka aan la iman ahayn weli wuu yahay oo lagama anfin karo sida dee muuminba uu yahay laakiin wilaayadiisu maaha mid dhammaystiran maaha waa wilaayatun naaqisa welinimo wax weeyaan kala dhantaalan oo kala dhiman weeyaan inay muuminiin oo dhami awliye ilaahay yihiin waxaana tusinaya qur-aanka allahu waliyu ladiina aamanuu mudda ilaahay kuwa mu'miniinta ah ilaahay baa tabaaraka wa tacala weligooda ah ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaasoo kale waxa uu aayaad qur-aan oo fara badan inoogu tilmaamay in waxa weeyaan kuwa iimaanka iyo taqwada laga helayna ilaahay awliye ay u yihiin marka sida aan qof dadka guud ahaan waa la odhan karaa muumin oo dhami waa weli ilaahay laakiin welinimadoodu ma sinne waa kala sarreya sida iimaankooduba aan u sinayn u kala sarreeya laakiin miyaa la odhan karaa qof mucayan oo gaare hebel hebel waa mu'min miyaa la odhan karaa lama odhan karo waa muumin iyadoo looga jeedo waa muumin dhaahiran wa baatinan dul iyo hoosba waa muumin iyadoo looga jeedo lama odhan karo waayo dushiisaad og tahay gudihiisa ma ogidde qofka saa awgeed muumin ma odhan karti welina waa sidaasoo kale oo welinimadii dusha uun lagama gartee waxay ka kooban tahay camal qalbiga laga sameeye iyo iyo wax qofka jawaarixiisa ka muuqda marka haddii jawaarixiisa ay kuu muuqato aada ogaatay inuu xagga xaggan ka toosan yahay dee qalbigiisa ayaanad ogeyn saa awgeed qof mucayana kuma odhan kartid hebel waxa weeyaan waa weli welinimadana shardi uma aha in qofka khawaariqulcaadaat ay ka daahiraan waxyaaba aan loo barani iyadoo qofka weligii aan waxba laga aragoo karaamo weligiiba aanay ka muuqan ayaa laga yaabaa inuu yahay weli oo rasuulkaa yidhi ina allaha yuxibu alcabda ataqiya alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka ilaahay ka baqdee qarsoon cidiba ma taqaanaba wa min awliyaai illah ruba madfuucin bilabwaab ashcaa akbara low aqsama cala allahi la abara fara badanaa mid albaabada dadku ay ku riixaan dadka agtooda aan qiimo ka lahayn oo basaasaysan oo boodh leh oo haddii ilaahay uu baryi lahaa gacmaha kor u taagi lahaa wixii uu weydiistay ilaahay uu siin lahaa yaa yaqaana marka waa awliyada meelaha ku liqaansan ee waxa weeyaan fara badan cidna aanay ka warhayn amoodin markaa qofkii wax ka muuqdaanun inuu weliye oo qofka weligaa ilaahay karaamo waa ku sharfi karaa wax waa ka muuqan karaa laakiin karaamihiisu iska keenkeen iyo kufaan maaha haddaa aragto qof welinimo ku faanaya inuu ka fog yahay welinimada ogow waayo welinimada taqwa lagu helaa taqwadana madaahirteeda iyo calaamaadkeeda waxaa ka mid ah cadamu taskiyati nafs walaa tusaku anfusakum huwa aclamu biman itaqa hadduu weliyaho ilaahay uu ka baqanayo naftiisa mabuu taskiyadeeyeen oo ismu ammaaneen oo ismu muujiyeen bal u fiirsa awliyadii ilaahay saxaabadii karaamaadka ay ka muuqan jireen iyagu iskamay keenkeeni jirin kumanaanay faani jirin welinimona may sheegan jirin bal naftooda inay u baqayaan bay sheegi jireen iyadoo jannada loogu bushaariyey arrinta labaad oo ah qofki qof kasta oo wax laga arko oo waxaan la arki jirin sameeya sida isagoo hawada duulaya ama badda iskaga dul socda ama dhagaxanta iyo quraaradaha cunaya waxba aanay yeelahayn ma waa weli baa la yska odhanaya welinimada waxaa laguma gartaba hindooska maaragtay kuwan timahooda caabuda ayaa waxaa wax ka daran sameeya waxa weeyaan waxaa jira waxa la dhaha wilaayat shaytaan iyo wilaayat araxmaan shaytaanku awliyadiisa dee waxbuu ka muujiyaa dadku ay la yaabaan si ay ugu dagmaan allaha raxmaankiina awliyadiisa inuu karaamo siiyaa laga yaaba markaa qofka xaalkiisun baa la eegaya ee waxaanu sheeganaya iyo waxaan ka muuqday waxba laga soo qaadi maayo xaalkiisa ayaa la siduu yihi imaamu shaafici raximah llah wuxuu yihi sheekhu raximah llah wa akramuhum waxa ugu sharaf badan awliyada cinda allahi ilaahay agtiisa atwacuhum kooda ugu daaco badan wa atbacuhum lilqur'aan qur-aankana u raacitaan badan oo waxa weeyaan dee waxaa lagu helayaa welinimadu waa in ilaahay la adeeco dee qur-aanka la raaco taasaa lagu helay maaha welinimadu wax dadku ay magacaabaan sida madaxweyne wasiirada u magacaabayo ama shacabku ay u doortaan madaxweyne awliyadana shacabkuma doortaan welinimadu kuma sugnaato bilintikhaabaat dadka juhaashi ay iska yidhaahdaan hebel baa weli iyagoon garanahayn wax weli lagu noqday iyo iyo wixii welinimada lagaga fogaanayay xagga ilaahay bay ka timaadaa ilaahayna wuxuu ku bixiyaa biliimaani wataqwa iimaan iyo alla kacabsibu ilahay ku bixiyaa sida markaa loo kala daaco badan yahay loo kala qur'aan raacitaan badan yahay ayaa loo kala welisan yahay ilaahay baa yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ka idinku sharaf badan ilahay agtiisa waa ka idinku taqwo badan laa fadla licarabiyin calaa cajamiy walaa licajamiyin calaa carabi walaa liabyadin calaa aswad walaa liaswada calaa abyad ila bitaqwa annaasu min aadam wa aadam min turaab wuxuu yihi rasuulku mid carabi mid cajamo waxba ma dheera mid cajamina mid caraba waxba ma dheera mid cadna mid madow waxba ma dheera ka madoobina kacad waxba ma dheera ilaa bitaqwa mooyaane alla kacabsigun baa lagu kala dheeraya lagu kala sarreeya waayo waxaana dee waxba udhee aanay isu dheerayn dhinaca marka laga eego nasabkooda iyo dee sida qaabka ay u samaysan yihiin marka laga eego maba ha shay shay maaha muktasaba oo qofku waxaanu ammaana ugu helahayn qofku wuxuu shaqaysta unbuu ammaan ku helaa ama uu noqdaa mid ku dhaleecaysan laakiin waxaanu isagu shaqaysan oonu shaqo ku lahayn oonu ikhtiyaar iyo doorashaba ku lahayn amaana kuma helo hadduu wanaagsan yahy hadduu xuyana laguma dhaleecayn karo oo imika qofku inuu reer hebel ka dhasho ma isagaa doorta man iladii ikhtaara inuu reer hebel ka dhasho reer hebelkaasi hadday fiican yihiinna ammaan isagu kuma helayo leanna waxa weeyaan muu dooran isagu inuu reer hebel ka mid noqdo waxba lagama weydiin de hadday xun yihiinna isagu muu dooran inuu reera ka mid noqdo dhinac kale marka laga caddaanka iyo madowga iyo gaabnida iyo dheerida dadkuma iyagaa doordoortay oo sidan loogu qaybiyey ma ikhtiyaarkooday ku timi kuma iman taagood waa la isku o soo wado su-aalanon isugu iman mayno weeye arrinta ya ayib waxaa markaa halkan sheekuu yaro baraarujiyey masalada ku saabsan faqiirka saabirka iyo haniga shaakirkaa keebaa fadli badan bay idhahdaan alfaqiiru saabir walghaniyu shaakir faqiirka iska sabraya iyo haniga ilaah umahadnaqaya marka wuxuu leeyahay maba ahaba masaladaasi masale saxa in sidaa loo baadho oo faqrina derajo laguma helo haninimona derajo laguma helo ee faqiirkan iyo hanigani faqriguna maaha mamduux lidaatihi manaha walaa madmuum lidaatihi oo qofkii waxa weeyaan usoo jiidayo dam iyo dhaleecayn saas oo kale waxaa la dhaha haninimadu ee xaalkoodun baa la eegayaa oo kooda xaal wanaagsanaada ayuun baa dee derajo sarreeya wey wuxuu yihi sheekhu waliimaanu iimaankii huwa isagoo aliimaanu billah waa in ilaahay la rumeeyo wamalaa'ikati ilahay in la rumeeyo jiritaankiisa rabbinimadiisa macbuudnimadiisa magacyadiisa iyo sifaatkiisa wamalaa'ikati malaa'igtii la rumeeyo si guud in malaa'ig khalqi la dhahay jiraan oo ilaahay nuur uu ka abuuray si gaarna wixii laynooga sheegay sifaadkooda iyo tiradooda iyo ku saabsan inayn rumayno iyo acmaashooda wa kutubihina waa in la rumeeyo si guud inuu ilaahay kutub soo dejiyo xaq ay ahayd kutubtaa rabbi uu soo dejiyey kuwa laynoo sheegay magacooda la xusayna si gaara la rabaa in biismihim lagu rumeeyo waa in la rumeeyona kutubta inuu u dambeeyey kitaabka ilahay nebi maxamed kusoo dejiyey kutubtii horena ay mansuuq noqotay qofna aan laga aqbalahayn imikay xaqtay intaan kitaabkan la soo dejin markaasi sharci jiray bay ahayd oo ilaahay soo dejiyey laakiin iminka mar hadduu sharcigan ilaahay ka daba keenay kii hore waa nasakh wa rusulihina waa in la rumeeyo walyawmi alaakhir maalinta dambena waa in la rumeyo wa yawmi alqiyaama waana maalinta maalmaha adduunyada u dambaysa awgeed baa loo yidhi alyoom alaakhir waxaa soo gudagelaya in geeridii la rumeeyo oo cadaabuulqabrigii la rumeeyo oo calaamaatu saaca la rumeeyo oo bacfigii iyo nushuurkii la rumeeyo oo jannadii iyo naartii yowmulaakhir waxaas oo dhan baa soo gudagelaya waalqadari qadarkiina waa in la rumeeyo oo qadarku muxuu ahaa cilmigii ilaaha horreeyey iyo qoritaankiisii iyo doonistiisi iyo khalqigiisii intaa waa in la rumeeyo khayrihii khayrkiisi iyo wa sharihiiba waa in la rumeeyo oo qadarku laba dhinac baa laga eegabadha culimmadu xagga ilaahay marka laga eego khayr mooyaane shar maba lahaba saa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi washaru laysa ilayk ilaahay ow sharka adiga laguma soo tiiriyo wax weyaan laguma nisbeeyo laakiin sharku wuxuu qadarka ka galaa xagga ficlulcabdiga marka la eego oo qadarkii waxaa isugu imanaya ficlullah iyo ficlulcabd ficilka ilaahay uu ku leeyahy waa maxay dhibaatadan dhacday dee waa inuu sii ogaa oo uu qoray oo uu doonay xikmadiisu ay keensatay arrintaasi inay sidaa u dhacdo oo sidaana uu abuuray qudradii iyo awooddii lagu samayn lahaa oo uu ku beeray ciddaa marka ilaahay ficilkiisa uu ku leeyahy shar ma noqonay dee cilmiga ilaahay shar maaha qoritaankiisuna shar maaha doonistiisuna shar maaha abuurkiisuna shar maaha marka xagga ilaahay laga eega taqdiirta waxaanu shar u ahayn oo kale ilaahay wax kastoo uu qadaray xagga addooma marka laga dhibba ha ku ahaadaane ilaahay xikmad awgeed ayuu u qadaray biduuni xikma umuu qadarin laakiin shar wuxuu shar iyo khayr wuxuu uqaybsamayaa qadarkii marka laga binisbati lilcabd addoonka marka la ayaa afcaashiisa ay uqaybsamaysaa kuwa ilaahay raalli uu kaya waa khayr iyo kuwaanu ilaahay raalli kahay waa shar sharkaa laftiisu caam maaha oo ficilkan addoonku uu samaynaya waxaa laga yaaba binisbati ilayhi inuu shar noqdo laakiin makhluuqaadka o dhan marka loo wada eego aanu shar ahayn oo tusaale iminka ninka tuuggaa inuu waxado oo gacanta la jaraa xagga ilaahay qadaritaanka arrintaa uu qadaray marka la eego ma shar ba mee shar maaha oo ilaahay tabaaraka watacaala xikmadiisa ayaa keensatay in arrintaasi saa u dhacdo saas ayaana saa dantu ay ku jirtaa isaga laakiin marka loo eego dee shar bay ku tao gacantiisii buu waayay laakiin shacabkii uu ku dhex noolaa marka loo eego miyay shar miyay shar ku tahay inuu hebel gacantiisa waayo sharku ma aha bal wanaag baa ugu jira oo in tuugadii ay ka badbaadaan ayaa waxa weeyaan ay ka faa'iidayaan arrinta noocaasiya marka in sharka ilaahay tabaaraka watacaala looma nisbeeyo taqdiiran laakiin khalqan wa takwiinan ayaa ilaahay makhluuqaadkiisa uga mid yahay wax la idhaahdo sharku wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah wa naxnu anagu mu'minuuna waa rumaysanay bidalika arrinka kullihi dhammaanta ishaaradu waxay noqonaysaa ilaa maa taqadam waxaa soo horumaray oo dhan hadday noqoto waxa weeyaan magacyada ilaah iyo sifaadkiisa hadday noqoto kutubta iyo rususha iyo malaa'igta iyo hadday noqoto waxa weeyaan qadarkii kullahaa waa rumaysannahay laa nufariqu kala kaxayn mayno bayna axadin min rusuli rusushiisa kala kaxayn mayno oo ku kala kaxayn mayno biliimaan oo qaarna aan rumayno qaarna aan beenno saa yeeli mayno wanusadiquhum aan rumayna kullahum dhammaantood calaa maa ja'uu bih sharciga ay la yimaadeen markii aan la nasakhin inuu diin xaqa ahaa in la raacaano waktigaa ay waajib ahay ayaan rumaynaynaa culuwihi wa murihi daasaan uma hayeen nacam waalqadari khayri wa shar xuluwihi wa muri kiisa macaan iyo kiisa qaraan min allahi tacaala xagga ilaahay buu ka ahaaday manaa wax allaala waxa caalamkan ka dhacaya ama ha wax macaan oo dadka la macaan ha noqdo ama wax ku qaraan ha noqoteen kulluhu waa taqdiirun min allahi tabaaraka watacala xikmada ilahayna ay keensatay markaa sheekhu wuxuu yihi halkeena aynu kusoo noqone rususha o dhan waa rumaynaynaa oo rususha in dhammaantood la rumeeya oo ay ilaahay ahayn rusul ilaahay soo diray xaqna ay ku hadlayeen waa waajib ooma banaano intala nebi maxamed baan rumaynaya nebi ciisena waan beeniyey nebi muusena waan beeniyey laa yajuus hada waa kufr iyo gaalimo amana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikati wa kutubihi wa rusulih mu'miniinta iyo rasuulkuba inay rumeeyeen ilaahay kitaabkan uu soo dejiyey iyo malaa'igtiiyo rususha o dhan buu ilahay tilmaamay waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay inay gaalnimo tahay in rusushii la kala tafriiqiyo o la idhaahdo qaarna waa rumaynaynaa qaarna waa beeninayna oo ilaahay wuxuu yidhi wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacd wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa wuxuu ka warrama ilaahay kuwa odhanaya rususha qaarna waa rumaynaynaa qaarna waa beeninayna oo doonaya inay halkaa waddo dhexe ka samaystaan kuwaasi rabbi wuxuu tilmaamay inay yihiin gaalo dhaba marka qofka rasuul beeniye rususha ka mid a rususha o dhan wuu beeniyey waayo waa isku wada xidhaya rususha qofka beeniye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciisaan rumaysayna laga yeeli maayo waayo ciise calayhi salatu wasalaam isagaa ku bushaareyay nebi maxamed inuu imanayo kadalika nabiy llaahi muusa qofka idhaahda nebi ciisaan beeniyey lagama yeelaya nebi maxamed baan rumaysanay oo mar haddaad nebi ciise beenisay dee ilaahay baa soo diro rasuul buu ahaaye shareicadu markaa ku hadlayana xaq bay ahayd laakiin imikun baa lagaa ogolay inaad diin ka dhigato ee nin ilaahay beeniye baa ta nin ilaahay beeniyena maxamed baan rumaysanay sal alla alay wasalam waxba u tari mayso markaa rususha oo dhan in la rumeeyo ayaa waajiba laakiin waxaa la iska ilaalinayaa qadiyadda ah in la yidhaahdo mar hadduu ilaahay dhammaan soo wada diray kutubtuna ay xaq ahayd dee nin waliba tuu doonaya ha qabsado oo imika la idhaahdo maanta yuhuudiga joogaa diin ilaahay soo diray buu haystaa kiristaankuna diin ilaahay soo dejiyey muslimkuna taasi waa baatil weeyaan oo diintaasi injiil waxay xaq ahayd maalintii aan la nasakhin tawraadna saasoo kale laakiin markii la nasakhay imika lagaa yeeli maayo diin ilaahay soo dejiyey waana waan haysan waayo ilaahay soo dejiyey baa ku yidhi anigaa taa soo dejiyey markii hore iminkana tanaan ka daba keenay tan dambe raac tii horena waa nasakhay haddaad tan dambe raaci weydana gaal baad saa ogeed baa rasuulku wuxuu yidhi ayumaa yahuudiyan aw nasraani yasmacu bi uma laa yu'minu bi dakhala naar mid kasto muslim baa xadiidka warrayy mid kasta oo yahuudiya ama kiristaana oo maqlay in nebi maxamed la soo saaray hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raaci waayo naartuu gelaya oo laga yeeli maayo anu tawraad baan haystaa iyo injiil baan haystaa ilaahay tawraad iyo injiil soo dejiyaa ku yihi furqaan baa ka dambaysay ra wuxuu yihi sheekh sheekhu waa ahlulkabaa'iri kuwa kabaa'irtiiyo dunuubta waaweyn sameeyey ee min ummati muxamadin sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed ummadiisa ka mida laa yukhalladuuna lagu waarin maayo fi nnaar dunuubta waaweynna waxaa looga jeeda wixii kufriiyo gaalnimo dee aan ahayn ee macaasi ahaa idaa maatuu haddii ay dhintaan wahum muwaxiduuna iyagoo ahlu tawxiida oo iimaankii naarta kuwaaritaankeeda lagaga badbaadayey oo asluliimaankii haysta wa in lam yakunuu taa'ibiina kuwa dunuubta ka toobadkeenaba yaanay noqone iyagoo dunuubtii sidii ugu jiraba ha dhintaane bacda an laqaw llaha intay la kulmeen kadib caarifiina iyagoo ilaah yaqaan mu'miniina waa ka fiican inuu idhaahdo bacda an laqaw llaha mu'miniin iimaanka iyo macrifada waynu tilmaanay inay kala duwan yihin wa hum iyagu fii mashii'atihi ilaahay tabaaraka wa tacaala doonistiisa ay hoos yaalaan iyo wa xukmi xukumkiisa in shaaa hadduu doono kafara lahum macaasida ay ku dhinteen wuu u dhaafiyo wacafaa canhum wuu cafiyi bifadlihi buu ku cafiyi doonaa kamaa dakara caza wajalla sida ilaahay ku sheegay fii kitaabi ee uu yidhi wayakfiru waa dhaafaa maa duuna dalik wixii shirki ka sokeeya liman yashaau cidduu doonu u dhaafaa aakhiraana dee laga hadlayo oo adduunyada marka la joogo ciddii toobad keentaba waa loo dhaafi waxa uu ka toobad keenaya wuxuu doonayaba ha noqdee laakiin marka la dhinto iyadoo xumaantii la samaynayo xumaanta shirkiga qofkii ku dhintay loo dhaafi maayo waa lagu ciqaabiya ilobailow ama asqar ha noqde ama akbar ha noqde laakiin xumaanihii macsiyada ahaa ee kufri iyo shirki ka sokeeyey qofkii ku dhintay isagoon ka toobad keenin ilaahay hadduu doono waa ka dhaafaya wa in shaaa hadduu doonana cadabahum wuxuu ku cadaabi fi naari buu ku cadaabiyo bicadlihi buu ku cadaabi dee cadaaladdu fadligu waa in la cafiyo ciddii xumaan gashay cadaaladuna waa in wixii uu kuma ku mutaystay xumaanta lagu abaalmariyo haddii markaa loo dhaafana khalad maahe waa fadliga ilaahay baa keensaday haddii la cadaabana khalad maahe cadaaladdaad sidaas uma dabeetana hadduu cadaabo kadib yukhrijuhum wuu ka soo saari doonaa minhaa naarta biraxmatihi buu kaga saari naxariistiisa iyo wa shafaacati shaaficiin kuwa shafeece qadee shafaacadooda min ahli taacatihi ka mid a oo haddii xataa muwaxidiintii macsiye ay sameeyeen naarta ay ku galaan dee kuma waarayaan naarta waa lagaga saari ama ilaahay naxariista kaga soo baxaan oo barax tiran ama taasiyo waxa weeyaan ay keensatay inay cid u shafeeco qaadeen uma yabcahum wuxuu u diri doonaa ilaa jannatihi buu u diri dalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay biana allaha tacaala ilaahay tawallaa wuxuu wuxuu weli u noqday ahla macrifati ahla iimaani kuwa isaga rumaysan ilaahay weli buu yihi macnaa yuxibuhum wa yansuruhum nusra naarta inuu uga gargaaro aanu ku waarin walam yajcalhum ilaahay kamuu yeelin fi daarayni labada daaroodba daarta adduunya daarta aakhiraba ka ahli nukratihi kuwa ilaahay diiday ee aan iimaan la iman oo kale kamuu dhigin fanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin aladiina kuwaasoo khaabuu ka hoogay oo waayey min hidaayati ilaahay hanuunkiisa iyo tawfiiqdiisii oo lam yanaalu waxba aan ka helin min wilaayati wilaayadii rabbi tabaaraka wa tacaala jacaylkiisa iyo soo dhowayntiisa iyo gargaarkiisa allaahuma ilaahu yaa waliya alislaam islaamka weli u ahw iyo wa ahlih habbitnaa nagu sug cala alislaami xataa nalqaaka bihi ilaa aanu kula kulmayno yowma alqiyaama annagoo waxa weeyaan muslimiina ducaadu sheekhu kusoo gabagabeeyey faqrada insha allah sharaxeeda wax ka mid oo kooban darsiga berri ayaan ku qaadan doonaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wala alih wasaxbi waslama tasliiman kaiira lah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm اddiin qaala sheekhu raximah llah wa ahlu lkabaa'iri min ummati muxamadi sala allahu aleyh wasalam fi nnaari laa yukhalladuun ahlulkabaa'irka ka mida ummadda nebi maxamed naarta lagu waarin maayo buu ihi sheekhu ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uga jeedaa sheekhu ummatulijaaba kuwii rasuulka ajiibay ee aqbalee raacay ee muslimiinta ahaa oo ummada waxaa loo isticmaalaa marka rasuulka loo idaafeeyo mar ummatu dacwa dadkii rasuulka loo soo diray marna umatul ijaaba la idhaahdaa waa kuwii aqbalay marka ummadda nebi maxamed halkan lagu sheegayaa waa kuwii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiibay kuwaasi haddii kabaa'ir ay sameeyaan oo ay ku dhintaan iyagoon ka toobad keenin naarta lagu waarin maayo buuhi sheekhu kabaa'irta culimmadu way ka hadleen maxaa kabaa'ir la idhaahdaa waxaa horta ahlusunna waljamaaca ay aaminsan yihiin dunuubta inay u qaybsanto kabaa'ir iyo sakaa'ir dunuub waaweyn iyo mid yar yar sida adilo badan ee caddaysay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima marka haddaad kabaa'irtii laydinka reebe ka dheeraataan sayi-aadka waa laydin dhaafi wuuhi rabbi tabaaraka wa tacaala sayi-aadkana waxaa looga jeedaa sakaa'irtii qowlka odhanaya dunuubta oo dhami waa wada kabaa'ir dembi oo dhami waa weyn yahay marka la eego cidda la caasiyo amarkiisa la khilaafay waa ilaahay tabaaraka wa tacaala laakiin dunuubta way kala weynweynta qowlka odhan markaa dunuubta ma kala waaweyna dhammaanteed oo wada kabaa'ir waa qowlka ay ku tageen nimanka la idhahdo khawaarijta kuwa ka midi waana qowlka saas oo kale ay qabaan alashcariya waana qowl waxa weyaan baatil oo adilada khilaafsan kabaa'irta xadkeeda iyo tacriifkeeda waxa ugu fiican ka ay ku xadeeyeen saxaabada qaarkood sida ibnu cabbaas oo kale iyo imaamu axmed raximahullah wakhtaarahu shaikhu lislaam waa in la dhaha kabaa'ir waxa la dhaha dembi kaste oo cidda samaysa loo yaboohay oo loogu ballan qaaday xad in laga jari doono adduunyada ama loogu ballan qaaday ciqaab aakhire ku sugaaya ama la sheegay dembigaa cidda samaysaa inay nacdalan tahay ama cadhada ilaahay ay ku degtay ama inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam beri ka yahay ama iimaankaba laga anfiyey dee laa yazni zani xiina yazni wahuwa muumin markaa dunuubta calaamadaha noocaasiya laga hela ayaa kabaa'ir la yidhaahdaa tacriifka noocaasi inuu raajixiyo waxaa tusinaya sida sheekhu lislaam kitaabuliimaan uu ku tilmaamay horta waa tacriifka ka sugnaaday salafu haadihi lumma dadkii ummadan ka mid ah ee horreeye wanaagsanaa imaamu ahli sunna imaamu axmedna raxmatullaahi calayhi uu rajaxay ta labaad daabidka noocaasi ah ama tacriifkaasi wuxuu noqon karaa daabid iyo xad lagu kala saaro dunuubta wixii kabaa'ira iyo wixii sakaa'ira dawaabidda kale iyo tacaariifta kale la sheego o dhami ma kala saara si idhahdeen culimadu ta kalena waxay yidhahdeen ahlucilmigu raxmatullaahi calayhim xadka noocaasi odhanaya ama tacriifka odhanaya kabaa'ir waxaa la idhaha dunuubta ciqaab dunyawiya loo ballan qaaday ama ciqaab ukhrawiya waa xad ay soo geli karaan dunuubta shareecadu ay kabaa'ir ku sheegtay oo dhami oo tacriif ay hoos iman karaan oo midna aanu ka bixi karin marka wejiyadaas oo dhan iyadoo laga eegaayo tacriifkaasi ayaa u raajaxsan wax kabiirada waxa weeyaan lagu tacriifiyo markaa kabiirada qofka sameeya goormaa la odhanaya saaxibu alkabiira waxaa la odhanayaa idaa camila alkabiirata can cilmin walam yatub minha markuu kabiiradii sameeya isagoo garanaya isla markaana aanu ka toobad keenin labadaa wasfi qofka laga helo ayaa saaxibu kabiira la odhanaya laakiin qofkii kabiiradii dembiga weyn ku dhacay isagoon garanahayn ahlulkabaa'ir ama saaxibu kabiira lama odhanayo saasoo kale qofkii intuu kadha ku dhacay ka toobad keenay lama odhanayo isagana saaxibu kabiira markaa sheekhu markuu leeyahay ahlulkabaa'irka min ummati muxamedin ka mida wuxuu u jeedaa kuwa sameeyey dunuubta le sifada aynu tilmaanay iyagoo garanaya isla markaa aan ka toobad keenin naarta lagu waarin maayo buu ihi sheekhu naarta inaan lagu waarinahayn waxayna tusinaya daliil kasta oo ku soo arooray qur-aanka oo u ballan qaadaya muuminiintu inay janno gelayaan dee ahlulkabaa'irku ay ku hoos jiraan daliilka waayo ahlulkabaa'irku dee waa muuminiin oo iimaankoodu naaqis ba ha ahaadee iimaankii dee asalkiisii may waayin marka kullu daliil oo fiihi wacdun liahli اliimaan yadkhulu fiihi ahlu اlkabaa'ir min alqur'aan wa min aلsunna daliil kasta oo loogu ballan qaaday kuwa kufriye gaaloobay in naarta lagu waarinayana dee ahlulkabaa'irku kuma jiraan waayo kuwa gaaloobay kufriye milada ka baxay dee iyagu ka mid maaha waxaa kaloo ahlucilmigu ay u daliishadeen inuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yukhraju min annaar man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min aliimaan naarta waxaa laga soo saaraya qofka qalbigiisa ay ku jirto iimaaninta u yari yukhraju min annaari man kaana fii qalbi mihqaalu darati min iimaan xadiidku waa muttafaqun calayh markaa qofkan ahlulkabaa'irkaana waxaynu tilmaanay kabiiradu qofka iimaankii inaanay ka wada siibin ee asluliimaankii uu kaga badbaadi lahaa kuwaaritaanka naarta waa haystaa saaxibulkabiiru iimaankiisu wuu daciifo waa naaquso hoos buu dhacay waa taag darreeyown marka in naarta laga saariyu tilmaamay rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo hadal xadiid saxiixuu ku tilmaamay sheekhu markuu ku qeyday ahlulkabaa'irka naarta aan lagu waarinahayn inay yihiin kuwa ummadda nebi maxamed ka mid a taqyiidka noocaasii sax maaha oo ahlulkabaa'irkii ummadihii hore ka mid ahaa waktigii nebi ciise kuwii kabaa'irta sameeyey iyo waktigii nebi muuse dee iyaga laftooda waxay la xukun yihiin un ahlulkabaa'irka ummadda nebi maxamed oo iyaga laftoodana naarta lagu waarin maayo waayo xadiidka rasuulku le yukhraju min annaar man kaana fii qalbii mihqaalu daratin min iimaan de waa xadiid caam ah mid kasta oo qalbigiisa iimaan uu ku jiro walow inta u yar inaha ku jirtee naarta lagu waarin maayo waa lagoo saaraya buri rasuulku alayhi salatu salaam markaa sharaa'icdan intii aan la nasakhin kuwii haystay ee kabaa'irta sameeyey xadiidka iyaguna waa hoos imanayaan markaa taqyiidka noocani sax maaha laa yukhalladuuna sheekhu markuu leeyahay culimada waxaa alkhuluudu fi nnaar ima an yakuna khuluudan abadiyan aw khuluudan amadiyan khuluud abadi iyo khuluud amadi gelitaanka waxa weeyaan ama diidmada dadka qaarkood jannada loo diida nusuusta qaarkood kusoo aroortay fa xaraamun calayhi aljanna kaasina waxa weeyaan taxriim abadiya ama taxriim abadiya taxriimka abadiga waxaynu uga jeednaa taxriimka qofka marka la dhaha naar jannadii waa loo diiday oo waa laga mamnuucay laba midkoodun bay noqon karta in le weligiiba geli maayo dadka jannada loo diiday weligood aan gelayna waa kuwa ahlul kufriga wey oo janno kuwaasi ma geli karaan waclamuu anahu la laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun mu'mina buri rasuulku alayhi isalaatu wasalaam waxaa jira kuwa muuminiin oo kabaa'ir sameeyeyo haddana nusuusta ay kusoo aroortay inay jannadu xaaraan ka tahay ama mamnuucay ka tahy mancigaa iyo xurmada lile jannadu xaaraan bay ka tahay maaha kii abadiga aha waa taxriimkii amadiga aha ilaa wakti bay mamnuuc ka tahay oo ilaa naarta lagaga soo jarayo dunuubtii iyo xumaanihii ay sameeyeen jannada geli maayaan oo dukhuulkii ibtidaa'iga ahaa ee bilowga ahaa ee cadaabaanu ka horrayn jannada may mutaysan kuwaas khuluudkuna waa saas oo kale oo nusuusta qaarkood waxaa kusoo aroortay in dad macaasi sameeyey la yidhi dee naartay ku waarayaan waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahanama khaalidan fiiha soo lama odhan jahanama khaalidan fiiha waa ku waaraya baa khuluudkaa meesha lagu sheegaya maaha khuluudkii abadiga ahaa oo maaha qofkii muuminka aha haddii qatli iyo dil uu ka dhaco tacamud uu u sameeyey inuu naarta ku waariyo weligii baa laga saarahayn oo ka qatliga sameeyey dee kabiiruu sameeyey haddaanu xalaashan asxaabulkabaa'ira naarkuma waaraan baa meesha taalla ee khuluudka meesha lagu sheegaya waa khuluudkii amadiga ahaayo khuluudka laba macno waa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa almuktu tawiil wakti dheer in meeshaa lagu jiro ka khaalidiina macnaheed waxa weya wakti dheer bay ku jirayaan weligoodba waa ku jirayaan maaha khuluudka marka gaalada laleeyahay naartay ku waarayaana khuluudkii abadiga ahaa baa looga jeedaa weligood waa ku jirayaan wey oo lagaba saari maayo marka labadaas iyo isaga kaa khaldamin siduu leeyahy sheikhulislaam mana jirto cid saxaabada ka mida ama salafu haadi lumma ka mida oo tidhi qofka qatli la yimaada dil oo qof muumina dila ama qof dhiiggiisu xaaraan yihi naartu ku waaraya cid tidhi ma jirto marka laysku khilaafay tawbadiisana alkhilaafu fi tawba waa kayru lkhilaaf fi takhliidihi fi nnaar layskuma khilaafin naarta miyaa lagu waarinaya mise lagu waarin maayo laakiin waxaa laysku khilaafay tawbadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayo weliba tawbadiisa laysku khilaafay ee laga hadlaya waxa weeyaan leanna waxaa ku tacalluqa qofkan wax dilay saddex xaq ayaa ku tacalluqa xaqullaahi baa ku tacalluqa wax ilaahay xaaraantimeeyuu sameeyey ilaahay dembi buu ka galay hadduu taa ka toobad keeno dee ilaahay waa ka aqbalaya oo abwaabu tawba waa maftuuxa ilaa ay qoraxdu kasoo baxayso min maqribiha ama qofka naftu ay gaadhayso fii xaalati alqarqara xaqa kale ku tacalluqa waa xaqii ciddii weliga u ahayd qariibka u ahayd qofkaasi uu dilay xaqaana dadkaasi waa ka saamixi karaanoo waa ka dhaafi karaan waxa kaloo ay samayn karaa inay ma ka qaataan waxaa kaloo ay samayn karaan dee in qofkii ay yidhahdaan noloo qisaaso taasi ay xaqoodii ku helaan xaqa saddexaadna qofkii uu dilay xaqiisa wey kaasi ayaan haddaba laga dhaafahayn ilaahay kama saamixi karo kaa xaqiisa sidaasoo kale dee kuwii aqribadiisaana kama saamixi karaan xaqiisiina dee uma oofin karo qofkii dhimayba dilitaanka kan la dilayna kii waxba u tari maayo marka marka lee tawbadiisa lama aqbalayo waxa culimmadu ay ujeedaan macnaa waxa weeyaan qofkii la dilay xaqiisi ilaahay marna ridi maayo yowma alqiyaama waa keenaya isagoo wada oo leh yaa rabbi sal haada bima qatalanii rabbi oo weydii balkani wixii ugu dilay haddii kii wax dilay markaa tawbadiisa uu hagaajiyo camal saalix oo fara badan uu la yimaado culimadu waxa waxaa dhici karta in kan la dilayna ilaahay tabaaraka watacaala xaqiisa uu oofiyo kan wax dilayna maadaama camalkiisa uu hagaajiyo tawbad iyo khuduuc iyo tadaruci uu farabadiyey in ilaahay subxaana watacaala isagana uu kaasi xaqiisii ilaahay ka bixiyo oo u dhaafo isagana waa dhici karta wuxuu uhi sheekhu idaa maatuu marka ay dhintaan wahum muwaxiduun iyaga oo ahlu tawxiida oo qofka isagoo ahlu tawxiid aan dhimana isagoo ahlu shirkiya dhinta dee isagu naarta ayuu ku waaraya oo shirkiga waxa weeyaan alakbarkee weyn isaga la isuma dhaafo qofka isagoo sameynaya ku dhintaana waa ahlu naar xukun caam weeyaan waxaynu ka hadlaynaa laakiin shaksi kastoo shirki sameeyey ma odhan karno naartu ku waaraya leanna waxaa laga yaaba inuu shirkigaa jahli u geeyo aanu garanaynba cibaadaba uu moodayay laakiin xukum caam waynu ka hadlaynaa marka ne ahlu shirkigu naarti ku waaraya wain lam yakunuu yaanay ahaanba taa'ibiina kuwa toobadkeenaba yaanay ahaani oo ahlu kabaair kale naarta ku waari maayaan maaha kuwii toobad keenay waayo kuwa toobad keenay iyaga waxa weeyaan waa laga dhaafaya mashii'ada ilaahayna tabaaraka wa tacaala iyo doonistiisa kuma xidhna arrintaa in laga dhaafiyo inaan laga dhaafin ee mar hadday toobad keena ilaahay subxaana wa tacaala man taaba taaba allahu caleyh layskumana khilaafin ahlu kabaairka iyagoo toobad keena dhintay waxaa la isku khilaafay ahlu sunna iyo khawaarij ay isku khilaafeen iyo muctazilo waa ahlu kabaa'irka dhintay iyagoon toobad keenin bacda an laqaw llaha intay ilaahay la kulmeen kadib caarifiina iyagoo ilaahay yaqaan marka halkan macrifada sheekhu wuxuu uga jeedaa bimacna alcilm bimacna shahaada shalay waxaynu tilmaanay in laga fiicnaa taasoo ay fiicneed inuu idhaahdo mu'miniin laakiin sheekhu maqsuudka ujeeda macrifada uga jeeda waa cilmiga cilmigana waa cilmigii naafica ahaa aladii yuhmiru alcamal markaa dhib badan ma laha ictiraad badanna kuma soo arooriya sheekh rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa isticmaalay lafdiga macrifa isagoo ujeeddadu ay tahay iimaan oo xadiidkii mucaad markuu rasuulku u diray yeman waxaa ku timi fa idaa carafuu daalika baa riwaayadda muslim ku timi carafuu daalikana macnaheedu waa aamanuu markaa macrifadiio bimana bimacna aliimaana mar haddii nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalay sheekhu isticmaalka uu isticmaal laguma ictiraadi karo oo waxba laguma qabsan karo wa hum iyagu fii mashii'atihi ilaahay subxaana wa tacaala doonistiisay hoos yaaliin iyo wa xukmihi xukumkiisa in shaa hadduu doono kafara lahum waa u dhaafi wa cafaa canhum waa cafii bifadlihi buu ku cafii doonaa kuwa iyagoo ahlulkabaa'ir aakhiro tegay ilaahay lasoo hor istaajiyey arrinkoodu ilaahay buu yaallaa ilaahay baana xukumaya ilaahay hadduu doono waa fadligiisa ayaa uu ku arzaaqiyo waa cafiyo waa u dhaafi doonaa kamaa dakara caza wajalla fii kitaabi uhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo cidda shirki iyadoo samaynaysa ku dhimato aan ka toobadkeenin loo dhaafi maayo ama asqar ha noqdo ama akbar ha noqdo sida raajixa waayo cumuum baa aayadda ku jira xataa qofkii shirki asqara isagoo samaynaya sida riyaaga oo kala dhintay laga dhaafi maayo taxta almashiica maaha laabudda waa inu naarta galo laakiin kii shirki akbara samaynaya wuxuu kaga duwan yahay dee ku waari maaya naarta ka shirkiu akbara samaynayana naarta ayaa uu ku waaraya marka aayadda rabbi wuxuu leeyahy wixii shirki ka sokeeyana ilaahay cidduu doono u dhaafa meesha laga hadlaya waa dhimashada wixii ka dambeeya oo dhimashada inta ka horayso qofku xataa hadduu shirki sameeyo uu toobad keeno dee ilaahay waa ka dhaafaya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica baabka tawbadu cid walba waa u furan yahayoo dembiyadoo dhan ilaahay waa dhaafa ciddii ka toobad keenta waa ka dhaafa waa inta adduunyada la joogo laakiin marka la dhinto ee dunuubtii iyadoo la sameynaya lagu dhinto dunuubtii labay noqonaysaa shirki iyo wax shirki ka sokeeya oo aan gaalnimo ahayn shirki lama dhaafayo buuhi rabbi tabaaraka wa tacaala wixiise shirki ka sokeeya cid walba miyaa loo dhaafayaa may cidda ilaahay uu doono u dhaafaya cidduu doonana wain shaaa hadduu doonana cadabahum fi nnaar naartuu ku cadaabaya bicadli isagoo rabbi tabaaraka wa tacaala cadaaladiisa kula dhaqmay oo waxaa dhici karta qaar rabbi inuu fadligiisa siiyo oo uu ka dhaafo ina naarba aanay gelin qaarna in ilaahay cadligiisa uu kula dhaqmo dunuubtaa shirkiga ka sokaysa ay sameeyeen naar ay ku galaan manaha taa macnaheedu inay inay dh inay dhacayso in ahlulkabaa'irkao dhan loo dhaafayo cidi aanay naarta ka gelahaynba hada waa qowl lmurji'a maaha qowl ahli sunna waljamaca ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihin ay yaqiinsan yihin ahlulkabaa'irka kuwo ka midi inay naarta geli doonaan laakiin qof kastoo ahlulkabaa'iri naarta waa gelaya ayuun baanay odhanahayn waayo ma oga qofkani inuu ku jiro kuwa waxa weeyaan ilaahay uu ka dhaafi doono iyo kuwa ilaahay uu cadaabi doono cadaaladiisa uu kula dhaqmi doono ma oga kuwa markaa naarta ilaahay tabaaraka watacaala uu geliyey cadligiisa uu kula dhaqmay ahlulkabaa'irka ka midi iyaga laftoodu naarta ku waari maayaan sida sheekhuba hore uusoo sheegay saa ogeed baa sheekhu mar labaad uu ku celiyey wuxuu yihi uma dabeetana yukhrijuhu minha ilaahay waa ka soo saarayaa naarta biraxmatihi buu kaga soo saaraya iyo wa shafaacati shaaficiin kuwa shafeece qaada shafeecadooda kuwaa shafeece qaadoo ka mida min ahli taacati ilaahay kuwa adeeca oo cid ilaahay u raalli ka yihunbaa shafeece qaadi karta uma dabeetana yabcahum ilaahay wuxuu u diraya ilaa jannatihi buu u diraya laba sabab buu ayuu sheekhu sheegayo dadkii ahlulkabaa'irka ahaa ee naarta galay naarta ilaahay tabaaraka watacaala uu kaga soo saaro ta kood waxay tahay biraxmati ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa iyadoo cidna xataa aanay u shafeece qaadin inuu ilaahay kaga soo saaro ta labaadna waxay tahay shafeecaday u shafeece qaadaan kuwa waxa weeyaan ahlu taacati illaahi ah kuwaasuu ugu horreeyo ugu fadli badan yahay nabiyuna moxamed calayhi salaatu wasalaam marka naarta lagaba saarona meesha ay tegayaan waa janno oo kuwa jahanamiyuun la yidhaahdo ayaa jiro ahlu jannaha ka mid a waa kuwa jahanamo kusoo gubtay iyagoo dhuxuloobay ka soo baxay dabeetana nahru xayaa webigii nolosha webi laidhaa loo diray loodhanaya ku maydha webigaa marka ay ku maydhaan bay kasoo baxayaan iyagoo quruxdooda iyo iftiinkooda iyo nuurkooda waxa weeyaan la yaabo oo isbedelay marka wuxuu leeyahay sheekhu jannada ayuunbay ku dambaynayaan kuwa ahlulkabaa'irkaa haddii marka hore xataa naar ay galaan waayo hore inuu tilmaamay nusuusta guud ee ahlul-iimaanka jannada u ballan qaadaysa inay waxa weeyaan soo hosgelayaanoo kuwa iyaguba ay ka mid yihiin laakiin jannada waxay markiiba u geli waayeen ee marka hore naarta loo soo mariyey ay tahay xumaanaha iyo dunuubta iyo kabaa'irka ay sameeyeen wuxuu ihi sheekhu wadalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biana allaha ilaahay tacaala yatawallaa waxa uu ka weli dhigto u gargaarayaa uu jeceli ahla macrifatihi kuwa rumeeyey ay ahli liimaani bih walam yajcalhum ilaahay kamuu dhigin kuwa rumeeyey fi daareeni laba daarood inta la joogo ka ahli nukrati kuwa ilaahay diidee dafiray ka gaaloobay oo kale afanajcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ayuu yihi rabbigeen tabaaraka wa tacaala aladiina kuwaasi oo khaabuu ka guul daraystay